haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqadaada toddobaadka waxaa soo diyaarisa oo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan caashi cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba magaalada ta washington waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayey ka hortagga xagjirnimada kaas oo ka socday aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi waxaa ka qaybgelayey bulshada muslimiinta maraykanka ah oo ay soomaaliduna ka mid tahay iyo sidoo kale lixdan waddan oo kulankaasi lagu cazumay madaxweynaha maraykanka oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in maraykanku uusan dagaal kula jirin islaamka balse uu dagaal kula jiro argagixiso si khaldan u adeegsanaya islaamka haddaba dareenka ee bulshada soomaalida ahi ka qabto kulankaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgelaya kamaaludiin axmed xasan oo ku magac dheer kamaal dacas oo madax u ah urur u dooda xuquuqul insaanka oo ku yaala gobolka minnesota iyo cabdirasaaq biixi oo agaasimo u ah urur u dooda arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha oo labaduba ku sugan gobolka minnesota iyo sheekh cabdisalaan shariif aadan oo ah guddoomiyaha maamulka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo ay la fadhiya stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington marka hore waa idinku soo dhoweynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka xigta bal sidaad u aragtaan shirka saddexda maalmood ka socday magaalada washington ee shalayna lasoo gebagabeeyey sheekh cabdisalaan shariif dadkii lagu marti qaaday kulankaasi ayaad ka mid tahay bal ka hore aragtidaada guud aad baad umahadsantah walaal caasha bismillahi raxmaan raxiim kulanku kule idaacadaha qaybo badan waan ka maqlaynay wuxuu bilowday talaadadii buu isagoo hordhaca bilowday talaadadiina waxaa lagu bilaabay madaxweyne ku-xigeenka joe biden inuu ufuudi yimid shirka uu la kulmay oo intooda badan ay ka socdeen saddex magaalo oo ah kale minneapolis los angeles iyo boston iyo dad kale oo khubaro ahoo arrimahan ka dhex shaqeeya marka fariinta ugu weyn uu madaxweyne ku-xigeen gudbinaya waxay ahayd in dalka maraykanka uu yahay dal asal ahaan dadka ay wada qaxooti ahaan ku yimaadeen badankoodu marka laga reebo dadkii waddanka u dhashay oo native americanka ah taana marka waddanka uu ku dhismay dantuna ay ugu jirto marka cid kasta oo timaada inay waddankii meel ku leedahay oo fariinta uu gudbinaya ay tahay wuxuu soo qaata maahmaa af sawaaxili ah oo dadkan masayga ah oo dhahaysa we see you yani waan ku aragnaa ama waan is aragnaa oo kale marka bimacnaa muslimiintii wadankii baad qayb ka tihiin waan idiin jeednaa idinkuna waad noo jeedaan marka ha laysfahmo ha la wada shaqeeyo dhibaatooyinkan waaweyn oo xagjirnimadan ahna ma aha islaamka diin ahaan ma aha eedu laakiin dad baa ku kacaya marka dadkaana in si wada jira looga soo horjeedsado sidaas ayay talaadadii u badnayd gufuudiina iyaguna hadlayay oo qole walba ra'yigooda ay jeedinaysay arbacadii oo ahayd maalintii weyneeda loo kulmay oo summit yani aqalka cad lagu qabtay ama shirweyne aqalka cad lagu qabtay isagana madaxa kala duwan ayaa ka hadlay oo anaga dhinaca kulle minnesotan xoogga saarayaa saddex shan iyo toban qof baanu ahayn oo isugu jira kuwa dowladda gobolka ka socda iyo ilaa toddoba qof oo soomaali ahoo dhinacyo kala duwan oo bulshada matelayay marka fariinteenu waxay ahayd sida yani bulsho ahaan aan rabno inaan qayb uga noqono qaybna uga nahay horteenna waxaa hadlay labadii senatare gobolka matelaya oo runtii aada u ammaanay soomaalida kaalinteeda iyo horumarka ay gobolka ka gaadhay iyo wanaagay kusoo kordhisay kadibna congressman keith ellison ayaa ka hadlo isaguna xawaaladaha iyo yani raadka ay ku yeelan karto arrimahan hadda laga hortegayo haddii aan si dhaqsaa xal loo helin inay iyaduna tahay yani khalad ay dowladda maraykanku gelayso haddayna arrintaas ayna wax ka qabanin marka guud ahaan waxaad arkaysaa inaynu meesha joognay codkeenu muuqday layna leeyahay bulshadii waad joogtaan idinkii iyo dadkii dowladdii wada shaqeeya oo wax wada qabsada oo codkiina iyo meesha wax lagu go-aan taladu ka baxayso jooga marka saasaan u arkayo ufuuda kalena saas u arkeen iyaguna waa tahay sheekh cabdisalaan aad baad umahadsan tahay kamaal dhinacaaga bal sida aad u aragtid kulankan inkastoo aad ka maqan tahay haddana kolley war kuguma seegana waxa meesha ka dhacayay bal sidaad u aragtid kulanka magaalada washington ee saddexda maalmood ee ka hortaga xagjirnimada caalamka lagaga hadlayay shirka ninkii furay ee wufuudda kusoo dhaweeyey wuxuu ahaa nin la yidhahda ned price ku socday hay-adda la dagaalanka argagixisada dalka maraykanka taasoo muujinayso shirkan inuu yahay shir aan development iyo muxuu ahaa waxbarasho iyo gargaar aan kusaabsanen shir dagaal shanay inuu yahay u ekeysiinayso taasaan wax ooga dhaliilaya oo waxaan jeclaan lahaa dagaal waa laga daalay in taas maaragta hadda waxaa layidhi dameer ceel ku dhacday koy koy baa lagu dayaa in nabad wax lagu raadiyo yaan ka jeclaa dhaliisha yarta aan shirka ka qabaa oo maxay ahayd xagga dagaalka iyo nabad nabadgelyada hayada- hay-adaha amniga ay door weyn ku leeyihiin laakiin sidoo kale waan soo dhaweynaya waa tahay kamal aad baad umahadsan tahay isla su-aashaasi iyo kulanka saddexda maalin ka socda magaalada washington waxaan siinaya cabdirasaaq bixi aragtidaada Ah, horta xaasha waa mahadsan tahay waxaana aada u salaamayaa sh- eh, cabdisalaan shariif iyo ninkaliyaada walaalkay kamaal dacas oo ah saaxiibadan eh, iyo iyo dadkii madaxda gobolka ahna Eh, anigu shirkaasi waxaan u arkay shir aada iyo aada u wanaagsan islaamkana ceebta laga dhowray waxyaalihii dhibaatadan lagu hayay ee keenayay wiilasha yaga iyo gabdhaha yaga in la ugaarsado oo loo ugaarsado iyadoo la isticmaalayo magaca yaga soomaali eh, iyo islaamba in waxyaalihii keenayay ee dhalinayay oo aanu ka dacwoonaynay oo aanu ka qabanaynay oo ay kamid tahay discriminationka eh, waxbarashada aan ku liidano oo maaragtay programyada ummadda kale gobolkan degan ay leedahay oo ilmahooda lagu xanaaneeyo ama wax lagu baro sida after school programs shaqo la-aanta ummadda haysata in barnaamij sidaas oo laga qaaday afkaarta communityga gobolkan in white houseka ay gaartay qayladii aan todobada sano wadnay taasna aan rajaynayo inay tahay wax aada u weyn oo wax ka bedeli doona eh, jawiga dhaqaale ama maaragtay mujtamac ahaan ummadda soomaaliga ah oo maraykanka ay degan gobolkan iyo bostonba aad baad umahadsan tihiin Eh, haddaan markaa usoo laabto en, ah, barnaamijka guud en, kulankan saddex maalin buu socday dadka soomaalida ee ka qayb galay en, waxaa nagala jooga eh, sheekh cabdisalaan shariifa nagala jooga sheekh cabdisalaan kulanka en, goobjoog baad ka ahayd wixii dhacayana waad la socotay bal markaad u fiiriso qaabkuu u wajahaya markaa in dadkan soomaalida ah gaar ahaan wax lala qabto runtii eh, saan horeba u sheegnay dadku dadka iyo mid weliba qaybta soomaalida haddaan fiirino qaybo kala duwan bay matalayeen bulshada oo qayb waxay ahayn culimadii bay dhinacaas iyo masaajidii ka socdeen qaybana dad la doortay oo ina matala oo cabdi warsame oo minneapolis eh, magaalada minneapolis eh, guddigeeda ku jira iyo dhalinyaro eh, iyo iyo dumarba way isugu jirtay marka qolo waliba dhinac bay arrinta ka abaaraysay marka qolo dhinaca yani diin ahaan iyo muhiimadda ay leedahay oo waxaa iyana sharaf runtii inoo ahayd oo bifadlillahi tacaala in wafdiga minnesota markuu hadlayay qur-aan oo af yani af carabi lagu akrinay aan ku furray kadibna eh, aayadihii micnahooda ingiriis aan ku akrinay Eh, kadibna masaajidda iyo kaalintooda iyo eh, mas-uuliyadda kaga aadan ixtiraamka ay bulshada muslimiinta u qabto iyo inay yihiin eh, goobta yani dadka ay ku diirsadaan oo hagta oo hanuunisa ay tahay oo runtii yani in ixtiraamkeeda mudan marka taa naftarkeeda ayaa inoo ahayd yani eh, inaynu fursad u helno marka ujeedada ugu weyn eh, waxay ahayd magaalooyinka kale oo nala midkaana in isku dareen yani cid kasta saynu inagu aynu eh, arrintan dhibkeena ugu haysa iyagana ugu haysa marka waxaa ka soo baxday yadadiilo ah in fursad ay jirto fursadda la tijaabiyo wixii dhaleecooyin daldaloolana laga sii wada hadlo oo aniga naftarkaygu marka hadda aan shirka imaanayo ka qayb qaadanayo micnuhu in taladii la wada go-aamiyey ma aha ee shirka wakti baa ku socday marka waktigii waa lagu qasban yahay in laga qayb qaato laakiin shaqada dhabta ah markii la laabto ayay noqonaysaa qodobadan faraha badan ee la sheegay maxaa wanaagsan maxaa khaldan maxaa la sixi karaa maxaa yani dowladdii ee lagu lagula xisaabtami karaa marka qolada dowladda xataa intaa waan la hadlaynay yani wuxuu waxaa fiican inay dadka ka soo go-aan idinku intaad noo fikirtaan aad waxna soo hordhigtaan aan sideeda ku qaadano ma shaqaynayso mana yeelayno marka annagii baa isku laabanayna annagii baa ka doodayna annagaa marka idinla imaanaynaa eh, wixii yani markaas aan u aragno markaan ka wada doodi karaa marka shaqada dhabti way hadhay weli marka yaan la hordhicin Eh, yaan la moodin waxayna talada waa doonto.
tahay sheekh cabdisalaan laakiin arrinta sida gaarka ah diiradda loo saarayay waxay ahayd in ay wada shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo bulshada inay wada shaqeyso oo si gaarana een hadda ay diiradda u saaran tahay gobolka adinka aad kasoo jeedaan saddexdiinaba ee minnesota california iyo boston in saddexdaas la tijaabiyo oo hay-adaha amniga iyo ay wada shaqeeyaan een dadkii shacabka ahaa marka wada shaqayntaasi bal markaad u fiirsataan waxaan siinayaa een kamaal wada shaqaynta dhex mari karta oo lagaga hortegi karo xagjirnimada ee dhex maraysa een hay-adihii amniga iyo dadkii shacabka ahaa ee caadiga ahaa ee bulshada ka tirsanaa wada shaqayntooda maxay noqon kartaa hay-adaha amniga lala shaqeeya ma xumo laakiin hay-adaha amniga wadankan soomaalida la shaqaysay in muddo ah hagardaamooyin fara badan bay u geysteen intay dhaheen hadda ka hor eh, barnaamijyo noocan oo kale ummadda usoo bandhigeen ayay maxay ahayd basaasnimo iyo inay dhalinyarada soomaaliyeed liis madow ay geliyaan ay nagu dhex qariyeen Eh, kalsoonidii hay-adaha amniga aan ku qabnay haddaan nahay bulshada soomaaliyeed dhaawac baa gaaray haddana way adag tahay si mar labaad kalsoonida ay kusoo ceshtaan oo lagula shaqeeyo marka anigu waxaan jeclaan lahaa in barnaamijkan iyo hay-adaha amniga la kala saaro dhalinyaradeen waa ubaahan tahay daryeel iyo wax loo qabto waa ubaahan yihiin laakiin de hay-adaha amniga uma baahna hay-adaha kale ee dawladda ayay u dhahanta yihiin baan aaminsanahay programka wejiyo badan buu soo maray sanadkii laba kun iyo afartii buu bilowday magaalada sembol gobolkan buu ka ka bilowday ilaa haddana wuu soo socday wejiyo kala duwan oo aan ummadda loo soo bandhigay sida hadda kan loo soo bandhigay oo kale ayuu kusoo socday wejiyadii hore uu soo marayna dhibaatooyin badan bay noo geysatay oo ilaa shan boqol lix boqol oo soomaali ah ayaa liiska lagu geliyey maaragta xuquuqdooda sharciga lagu xadgudbay oo loo hajaday haddana waxaan ka baqaynaa in lasii weyneeyo barnaamijkii oo daqaalo dheeraada inta la geliyo qaybo ka mid ah maxay ahayday lagu fangareeyo dhibaato lagu sii ballaariyaan ka baqayaa barnaamijka qaybtiisa wanaagsan ee ah in dadka la caawiyo iyo qayb u ahaa nabad sugidda in la kala saaro yaan aniga jeclaanahay kulana talinayaa dadkan ka qayb qaadanaya shirka sida shariika oo kalena ee barnaamijka dawladda ku dhiirigeliyaan ayaan ka codsan lahaa waa tahay kamaal aad baad umahadsan tahay shacab islaan ado waan kusoo noqon doonaa laakiin bal fursadda aan siiyo cabdirasaaq biixi cabdirasaaq biixi mar haddii la yiri waxaa wada shaqaynaya hay-adihii ammaanka oo f b i da ay soo gelayso oo booliskii uu ku jiro iyo shacabkii ha wada shaqeeyaan mar haddii la yiri oo ha ka hor tagaan waxyaabaha keenaya in dhalinyarada ay argagixiso ku biirto iyaga oo dal nabadeed jooga ay colaad aadaan si looga hortago ha wada shaqeeyaan haddii la yiri sidee kula muuqataa wallaahi waxaan horta anigu waan ku bilaabi lahaa sida kamaal walaalkay kamaal iyo iyo iyo ninka la yihahdaa sheekh cabdisalaan sheekheena sida ay qabaan oo soomaali o dhan ay qabto in la dhowro xaquuqda xaquuqda madaniga ah iyo midda sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ama dadka muslimka aan lagu xadgudbin aada ayaan kulli u wada qabnaa hase ahaatee haddii meeshii ay jirto wax crime ah oo ummadii soomaaliyeed ay ka dacwoonayso oo ay garab la raadinayso crimena sidiisa ama dembina waxaa horta sidiisa shacab wax kama qabtee waxaa wax ka qabtaa hay-adaha ammaanka waxayna keenaysaa sidii waagii dhalinyarada soomaalidu ay saxabangeyn jirta oo kale sidii waagii aan u shirnay oan dawladda u yeeranay oo aan niri boliiska iyo hay-adaha ammaanka wiilashaan isdilaya oo aan maarata qofna loo soo qabanayn in wax laga qabto marka waxaan qabaa wixii dembi ah dambi baaray ubaahan tahay waxay ubaahan tahay communitiga culummada iyo kulligeen iniyo boliiska iyo ammaanka aan wada shaqayno si wixii noola ka qabto laakiin sida kamaal sheegay waa inaan iska ilaalinaa inaan wax kale la hoosgelin anigu wax programa aan la socdo oo lasoo bandhigay oo aan goobjoog u ahaa sida walaalahay meesha ka hadlaya waa programkan waxaana kulliga loo cadeeyey inuusan wax haba yaraatee uusan shidaa u keenin communitiga uuna ku saabsan yahay maaha ciidamada ammaanka iyo shacabka se uwada shaqayn lahayeen wuxuu ku saabsan yahay waxyaalihii aan ka cadanay oo ah waxaa nala intaa nala weydiin jiray maxaa keenaya wiilal maraykan ah oo ameerika ku dhashay ama jooga oo communitygiina ah inay inta halkaan kaga kaxeeyo inay syria ama soomaaliya shacab ku laayaan ama isku qarxiyaan marka waxaanu sheegnay baaritaan iyo wada shaqayn dhowr sanaa kadib oo communitigu wada shaqeeyay culummadu waxaanu soo saarnay in ay meeshii jirto soomaalidii in si gaar ah loo faquuqay xagga waxbarashada xagga shaqooyinka xagga maaragtay fursadaha tii baanu soo bandhignay balaan aanu ka shaqeynaba nimankii washington aaday oo dhan dawladdii iyo soomaali soomaalida inta ahaydba oo shirku ku jiro baanu u dhiibnay barnaamijkii baa meesha la geeyay laakiin waa habboon tahay sida aan qabo in isha lagu hayo oo wixii ay noqdaan wax cad oo sida naba ku sheegay inaan waxba ku hoos jirin anigu ma qabo inay wax ku hoos jiraan anigu waxaan qabaa fursad maanta inta soomaalida usoo waa tahay bixi bixi bixi waad mahadsan tahay barnaamijka qaybo kalaa noo dhiman waxaan siinayaa sheekh cabdisalaan sharif sheekh cabdisalaan kulanka waad ka qayb gashay ma laga hadlay dhab ahaan qaabka hawshani loo wajahayo oo ay ku yaraan karto xagjirnimada lagu tuhmayo in gobolka minnesota dad jooga ay ku lug leeyihiin ma laga hadla qaabka loo wajahayo arrintani qaybka loo wajahayo toosa lagama hadlin oo waxda tallaabooyin hebel tallaabooyinkaasa la qaadaya mayna ahayn laakiin guud ahaan tallaabooyin baa kulley taa ka horeeya tallaabada ugu muhiimsan horta waa kalsooni abuurid sababtoo a dadkii hadday ka shakisan yihiin dawladdii hay-adahaba iska ka taga yan dadka qaarkood dawladda dhanba yani iyay shaki ka qabaan oo dawla dawladoo dhan bay ka cabsadaan taa markaa wax laguma xallin karo marka dhinaca dawladda maraykanka ah shirkan markay dadka isugu yeedhayaan qayb ka mida oo madaxweyne obama uu ka hadlay isaguna markuu leeyahy islaamka dagaal kulama jiro dadka yani xagjirkaan kula jira markuu shalay dheh arrintaas oo kale marka iyaga nafsadkooda waxay dareensan yihiin in shaki uu jiro oo kulley asbaabo badan ha keeneen marka kalsoonida way ku salaysan tahay marka hadday dawladdu rabto in wax lala qabto kalsoonidii si looga buuri lahaana iyadii ay dhaawacayso wax ku hoos qarinayso iyada u darantahay iyadoo khasaaraha uu kusoo laaban doonaa sababtoo ah intii dadka erida lagu garaaco horey laga soo galo oo la kulmiyo oo loo waramo markii hawshii la ogolaadana haddana in loo daba maro waa khalad iyadana ku yani ku khasaari doontaa sababto hadda waxay leeyihiin muslimiintii lagama maarmo xalkii waa inaad qayb ka noqotaan annaguna waxaan leenahay xalkii qayb baan ka nahay masaajideenii ilaa hadda yani masaajid ama imaamyo yani si toos oo arrimahan yani inay ka doodaan oo ka hortagaan mooye yani qaybka ma jiraan alxamdulilah yani walilah ilahay baa mahadle marka intaas lasii xoojiyo marka anaga xataa tallaabooyin xoogna hadda qaadnay inaynu la kulano xataa yani booliiska inaan la kulano xereelyaha guud inaan la kulano naftarkeeda nooca annaga tallaabo yani cusuba hadda aan qaadnay oo wagor waan ka cabsan jira marka wada hadalku kuma bilaabanay arrintan waxay ku bilaaban kalsoonidaas iyo dhibaatooyinkana haysta kulamadana waxaan dhihi jiray arrintan erboodyada dhibka naga haysta in laga xaliyo masaajidan iyo muasasaadkan la furayo islaamka ahoo xaafadihii ay dariskalan ay diidayaan iyagana waa in yani nala xaliyo arrintan dhalinyaradan isdilaysa isxabadayntan iyo oo dhimatay yani maxaa loo xalin waayey yani iyo arrimahan guud arrimahaasay ku bilaabatay iyagoo socday tani meesha soo gashay marka wuxuu xeer ilaaliyuhu aada ugu wadcelinayaa haba yaraatee wax laydiin hoosgelina ma jirto arrintan waa waxqaba dowladda ka go-an marka hadday saatay anigu waxaan is leeyahay oo haddana loo wada jeedo oo hay-adihii xuquuqul insaanka iyo kuwii xagga yani xorriyaadka shaksiga ka doodayan ay ay noo yani sheegeen waa wax wanaagsan yani in arrintaa la ifiyo oo waa aad bay u fiicanta marka anigu waxaan u arkaa inay dowladduna hadda iska ilaalinayso inaguna hadda aan soo jeedno arrintii wacyigeenu kordhay waayo arrinimada ay korodhay dad badan oo kartilo waxaan kada fahamsan aan leenahay marka dad yani xilkas intaan isu keenno arrintaa marka aan sii falanqayno jidkii aan rabnayna haloo aan u toosino aan qabadsiino marka meel baa inooga furan aynu faa'iido ku heli karro waa tahay arrintan ku sixi karro waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalaan waxaan siinayaa kamaal kamaal shaki weyn baa adiga kuu muuqda oo ah mar haddii arrintan ay hay-adaha amniga ku lug leeyihiin inaan guul laga gaari karin shakiga kuu muuqdaa muxuu yahay adiga waa shakiga ii muuqda wuxuu yahay shaki ku salaysan taariikhda iyo wejiyada uu soo maray barnaamijkan sanadkii laba kun iyo afartii markii barnaamijkan sambool laga bilaabay sidan oo kale waxaa loo yiri waa laidin caawinaya laidinama jaajuusayo laakiin nasiib darro waxaa dhacday booliska shambool inay samaysteen iyaga hay-ad soomaaliyeed ay ku gabadaan hay-ad kaloo muslimiinta wadanka leeleyn lahaa maasna ay qandaraag siiyeen oo ilaa laba boqol iyo lixdan dhalinyaro soomaaliyeed ah layiri iskool waxaa laidin siini ciyaaryo ciyaaro sports baa laidin bari kii diido inuu ka qayb qaato barnaamijkaasna lagu baray liis f b i da loo gudbiyey iyadoo aan loo sheegin oo sidan oo kale naloo leeyahay laidin jaajuusi maayo xuquuqdiina laguma xadgudbayn gaangister iyo waxaasaa laidinka celinayaa kana nalagu hoosmaday kow iyo toban sano barnaamijkan socday waa la ballaariyey hadda gobollo kalaa lagu ballaariyey awal lix gobol buu ka shaqayn jiray oo minneapolis kamid tahay cincinnati seattle san diego washington denver buu ka shaqayn jiray hadda saddex baa lagu soo koobay marka shakigayga waxaa beeray dhaqankii ay nagula dhaqmeen hay-adaha amniga soomaalida kula dhaqmeen muddadii uu barnaamijka soo socday wax shakiga hadda bixiyana ma ayna soo bandhigin marka taariikhda barnaamijkan uu ka maraykanka uu kuleeyahay iyo waddamadii kale laga hirgeliysay ingiriiska oo kale muslimiinta dhibaatada u geystay qofkii ka warqabo ma aamini karo barnaamijkan dawladdu haddii ay daacad ka tahay oo aynan wax ugu dhex qarsooneyn laamo badan bay leedahay maxaa laamaha amniga loogu dhiibay barnaamijkan barnaamijka maxay u maamulayaan kuwii dhalinyarada soomaaliyeed ashtakeynayay ee maxkamadda saarayay ee xirayay kuwii la dagaalamaya argagixisada maxaa hay-adaha loogu dhiibay barnaamijka labada hay-adood baa maamulaan wasaaradda garsoorka iyo hay-adda la dagaalanka argagixisada maa loo dhiiba wasaaradaha kale wasaaradda caafimaadka aawe tii waxbarashada aawe tii daryeelka bulshada aawe kuwaa maana loo dhiibo maxaana loogu diraya askarta iyo ciidanka iyo qareynada dawladda ee ilmahena xirxiro haddaan dawladda laamaheeda kale ee aan ku kalsoonahay maa barnaamijka loo dhiiba lacagtana loogu soo dhiiba waa tahay aad baad mahadsantaha kamaal mar kale aan fursada kusiin doonaa cabdirasaaq be anigu waxaan ka mid ahay ama ahay ninkii ugu horreeyay horta waxaan ka qayliya waxaana keenay wiil walaashee dhashay oo toddobiyo toban jir ah ma dadkii dhalinyaradii la marin habaabiyey two thousand eighty ka mid ahaa marxalad badan baan soo marnay communitigu hadda maantayto kulli isku cod baanu nahay isku si baan ujeednaa waxyaalaha aan kulligan barnay waxaa ka mid ah sababaha daliya in wiilashiyada la hado dabacsanaanta noocaasa oon dadka intiisa badan qabanin inkastoo qoomiyo badan hadda ay ku biireen maxaa anaga nagu gaara waxaanu bilownay daraasaad waxaanu bilownay inaanu dhexgalno dhalinyaradii iyo mujtamacii waxaanu baranay dhibaatooyin badan inay jiraan haddaan hadda kaaga waramo gobolka minnesota wuxuu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalo fiican dalka maraykanka dadka shaqada la afartaa milyan oo ruux oo ku nool gobolkaas waa boqolkiiba saddex cabdirasaaq waxa- al-shabaab waa lay waxaan rabaa adoo raalli inaan si gaara u abaarno arrintan ku saabsan shakiga uu kamaal muujinaya ee arrintana haddii dowladda maraykanka ay daacad ka tahay oo ay ka dhab tahay in dhibaatada een, lagu tuhmayo in ay geysanayaan dad ku sugan een, gobolka minnesota maxaa hay-adaha kale loogu dhiibi waayo dowladda ee hay-adahan een, amniga iyo argagixisla dirarka maxaa loogu dhiibay arrintaa maxaa ka dhilay walaale waxaan qabaa aniga eh, arrinta aniga dhib uma arko annaga arrinta aan dhibka u aragnaa waxa weeye tacadiga i- dhaqaale ama s- maaragtay eh, mujt- ijtimaac ahaan ama waxbarasho ahaan ama shaqo ahaan ee ka jira communityga ku gaarka ah ee keenaya in ilmaha iyagu ay maaragtay noqdaan kuwa la iska duursado Eh, dowladda maraykanka waa dowlad annagu aan ka mid nahay oo shacabkeeda aan nahay Eh, dhibaata haddii dhacdo hay-adaha booliiska qoysaskii u tegay baan nahay oo u dacwooday qoys kastoo soomaaliya ayaa u dacwooda waa inaanu aaminaa haydaha ammaanka sidaas ma aan u aaminana wanaan sidoo kale oo la-egna aan ilaalinaa inaan wax tacadiya nooga imaan xagga dowladda iyo xagga haydaha ammaanka anigu waxaan qabaa in loo baahan yahay sida eh, eh, eh, eh, odayaashu sheegeen in si cad oo aan mugdi ku jirin loo loo wada shaqeeyo oo loo kaashado mujtamaca soomaaliyeed oo dhan culamadiisa iyo cid walbaba si looga hortago kuwa ilmaha yaga madaxa ka bedelaya syriana geynaya soomaaliyana dadka shacabka aan kasoo tagnay ku leynaya waa in aan iska kaashanaa anigu u malaymayo in maantayto oo dowladii usoo jeeda ummadda soomaaliyeed ama muslimka inay wax la qabato oo arrimaha discriminationka iyo tacadiga lagu haya wax ka qabato ee u malaymayo sida sheikhu sheegay inay ayagu maantayto eh, cabsida dowladdu ay qabtay inay ayagu dib sugu laabayso u malaymayo waa tahay aad baad umahadsan tahay biixi waxaan siinayaa sheekh cabdisalaan shariif sheekh cabdisalaan een, arrintan horaa loogu tijaabiyey een, een, california lagu tijaabiyey een, inay wada shaqeeyaan een, bulshadii iyo hay-adihii amniga inay wada shaqeeyaan horta taa guul ma laga gaaray aday ogaantaa hortaan dib u yara laabto kulley eh, eh, arrintu kulley magacyo kala duwan iyo siyaalo badan bay ahayd marka xitaa inay mid keliya tahay eh, sida uu kamaal sheegayo ma hubo laakiin kulley anigu minnesota aan ognahay marka minnesota aan ka hadalno eh, arrintan uu sheegay walaalkay eh, kamaal eh, waan maqalay eh, hay-ad la dhaho Brennan Center oo jaamacadda New York oo human rights civil rights qaabilsan baa cilmi baadhis dheer ku samaysay Eh, waxay markaa eedeeyeen bay soo saareen Eh, dadkii yacni hawsha qayb ka ahaa yani hay-addan muslim american society oo carab ku dhuftay mas-uuliyiinteedu magaalada joogaan waa la weydiiyey waa l- yani eh, waa la waraystay marka way inkirayaan waxay leeyihin haba yaraatee wax cidaan magacyo lawadaagnay iyo cid magac naga qaaday toona ma jirin Eh, arrintu sidii loogu talagalay bay ku dhacday qolyahana markay soo jeediyeen eh, hay-adda f b i-da iyo booliiska simpo labaduba way beeniyeen oo si public oo de eh, yani journaalada ku qoran iyo idaacadaha laga sheegay ayay u beeniyeen marka wax sugan hadda oo oo cad ma aha tiradan hadda uu kamaal sheegayo isagaa laga raba marka inuu caddeeyo haddii yani le- mar shan boqol buu dhahay marna laba boqol iyo lixdan buu dhahay marka haddii uu wax xaqiiqa u hayo isagaa marka laga rabaa in intii arrinta loo adeegsaday uu markaas eh, uu dhibku saa ku yimid Eh, laakiin intaa hadda aan ognahay anigu waxaan u arkay inay tahay digniin waa run way ku jirtaa Eh, hay-aduhu inay marar badan si qalad wax u isticmaalaan way way dhacdaa waa inaan ka feejignaano waa inaan usoo jeedno waa inaan miiskii taagnaano qaybaha haddaba aan aan- aan- oo shakigu mugdigu ku jiro haddaba aan ka saaro marka waxaan is leeyahay eedeyntaa xitaa waa digniin ahaan weeye iyo feejignaan ee maaha wax cad sababta haddii la xidhxidhi lahaa ama u isticmaali lahaayeen way muuqan lahayd sembol anu macallin baan ka ahay dhalinyarada dad badan waan la shaqeeya qoysaskan la shaqeeya waxyaalo badan baan ka ogahay marka bimacnaa marka arrintaasi socotay wax dheeraadoo hadda yacni dad la dabagalay ama dad la xidhxidhay ama oo oo ahayn waagii dhalinyaradu ay baxayeen labada kun iyo eh, sideedii iyo oon wada xusuus taariikhda wada xusuusano mayna dhicin marka waxaan ku waxaan ujeedaa inay ku jirto nooc cabsigelin siyaada ah cabsigelinna laguma salayn karo horumar iyo waxqabad oo in anagu aan dad noqono danteena la naqaano isdifaacnana laakiin laakiin sheekh cabdisalaan sidee lagu sidee meesha looga saari karaa shakigan ay qabaan dad badan oo kamaal uu ka mid yahay oo ah haddiiba ay tahay in wax la wada qabto oo dhibaatada meesha taalla in meesha laga saaro sababtoo ah dhibaatadii een, waa la sheegay waxaa la yidhi ardaydii ama dhalinyaradii soomaaliyeed waxaa haysatay waxbarashadii oo ku yar een, arrimihii bulshada oo ku yar dhibaatooyin badanaa la taataabtay oo oo dhalinyaradii soomaaliyeed haysata mar haddii dhibaatooyinkaas la taataabtay dhibaatooyinkaasi xalkooda ma yihiin een, hay-adihii ammaanka mise waa meelo kale sida kamaal uu tilmaamayo ma hay-adaha ammaanka keliya ma aha yani bulshadu way ballaaran tahay kule hay-ada yani hay-ada iyagu hadda sayna leeyihiin hay-adahan kale waa kuwan la non profitka kuwan eh, eh, macaash la-aanta wax eh, muxuu ahay oo waaweyn ama foundationno kuwa la dhaho lacagaha deeqda bixiya qayb bay ka noqonayaan kuwa kaloo privateka xitaa qayb bay ka noqonayaan markaan waxaan is leeyahay shaqada dhabti hadda unbay bilaabanaysaa doodaas in qayb laga ahaado xul- xulashadeeda iyo habkii loo wajihin lahaa iyo waxaas oo dhan marka eh, ma aha inay kuwan keliya hawsha qabaneen kuwa naftarkooda wuxuu waa grant waa naqana grant yani deeq wax wax- wax lagu bixiyo haddii wasaaradda cadaaladda ka soo baxdo dadkii qortaa shuruud baa laga rabaa heshiis bay la gelayaan qodobo cad bay la gelayaan marka ma aha yani wax hadda qariib guryaha iyo civil rightska xuquuqdaasa ayaa grand loo qortaa oo mararka qaarkood lagu lagu baaraa oo dadka yani eh, discriminationka guryaha lagu haya lagu xaliyaa Eh, marka ma aha hadda eh, takalib tan xitaa wada shaqaynta naguma cusba booliiska sembol waa la wada yaqaanaa yani shirar badan oo bulshada ay ka qayb qaataan xaafadahay dadka kula kulmaan masaajidda ay kula kulmaan waa dadkaan wacanayna hadday dhibdhacaan booliiska sembol sidoo kale intaasoo dhalinyaro soomaali ayaa maanta uniform gashan oo yani bulshadii qayb kamid oo dembiyadii iyo dhibkii siidar ka dhaca markii wiilashan ay ay soo galeen bay waxyaala badan xalisma haddana qorshaha waxaa ka mid a in dad badan oo soomaaliya saa loo qorto marka waa qayb baan ka nahay marka dhibka magaaladu waa dhibkeeni dhibka yani bulshaweynta maraykanka waa dhibkeeni marka saa haddii loo abaaro waxaan oo dhan waa la waa la eh, xallin karaa baan anigu waa u arkaa waa tahay shacab islaan kamaal aan ku laabto kamaal eh, maadaama barnaamijkan eh, shacab islaan oo ka qayb galay iyo cabdirasaaq bixi oo dadkii dhibtuba ay taabatay kamida ay barnaamijkani u arkaan inuu yahay wax muhiim u ah bulshadii soomaaliyeed oo wax tari kara Eh, ma kula tahay in marka hore la tijaabiyo barnaamijkan oo la ogaado bal qaabka uu shaqaynayo intaan lagaba hor dhicin wal barnaamijkan eh, sidaan kuu sheegay aniga waxaa weeye dhib iyo dheefba wuu wuu leeyahay wuu isku dhex jiraa laakiin dheefkiisii waxaa maxay ahayd meesha ka saaraysa oo dhibaato ugeysanaysa khatarta uu ku hayo ama uu uu kusoo hayeyba bulshadeena kun iyo tobankii sana lasoo dhaafay maxay ahayd ay tuhunkana waxa beeraya waa sidaan kuu sheegay cadaymaa loo hayaa gobolkeenan minnesota ka dhacay eh, oo qoran oo cadaymihii booliska sembol qoraalladoodii baa hor yaalla hadda ay ku codsadeen lacag kaga codsadeen wasaaradda cadaaladda iyo waxa ay lacagta ku qabanayaan ay ku sheegeen inay laba boqol iyo konton qof oo soomaali ah ay kala shaqaynayaan howlahaas laba boqol iyo kontonka qof waa dadka ay shiriyeen magacyadooda qofteen Eh, inay doonayaan inay la- laba boqol iyo lixdan dhalinyaro soomaaliyeed ay maxay ahayd barnaamijkan ay ay ku kula shaqeeyaan oo ay maxay ahayd xiriir la yeeshaan Eh, liiskan ay f b i da u gudbin doonaan iyagaa sheegtay police departmentiga garantiga ay qorteen proposalkooda iyo- iyo dalabkoodiba ay horyaal iyo arjigoodii wax lagu been abuuranayo ama ay aniga aan been abuuranayo ama qoladii war- waraaqahan soo saartay ee britan center ay been abuurteen maaha qoraal police departmentka ay horyaalla iyagu ku codsadeen waxaan Eh, waxaa intaa noo sii dheer programka laa jira f b i da ay halkan ka bilowday oo la yidhahdo scout specialized community outreach unit ay u magac dareen oo sanadkii laba kun iyo sagaalkii ay bilaabeen oo ilaa lix gobol sanad haddaa u sheegay ay ka hirgeliyeen oo maxay ahayd soomaalida inta la shiriyo magacyadooda la qaato gooni gooni loo wareysto si khaas ah oo sharciga kasoo horjeedo xuquuqdooda loogu faquuqo na lagu sameeyey kiiba hadda la ballaariyey lacaga dheeraada lagu bixinayaa dhibaatadiisina way sii fara badanaysaa waan u baahannahay sidaan sheegay dhallinyaradeena way u baahan yihiin daryeel dadkii dawladda kula taliya shan sano ka hor baan kamid ahaa aniga in dhalinyarada soomaaliyeed maalgelin lagu sameeyo ee communitiga soomaaliyeed halkan dhaqaale iyo iyo si taageeraba la siiyo laakiin dawladdu way weyn tahay way fara badan tahay laamo aan ku kalsoonnahay oo na daryeelo oo guryo na na siiyo oo welfarena siiyo waxbarasho na siiyan leenahay aan ku kalsoonnahay dawladdeenu leedahay labadii aan ka shaki qabnay ee basaasiinta iyo argagixisada dirirka ee shakiga ka qabnay muslimiin dhan shakiga ka qabeen dayarta naga galay in naloogu soo dhiibo lacag waxaan aaminsanay nama qabato in qof soomaali oo muwaadin maraykan aan waxba galabsanin in liis madow la geliyo f b i da file ay u furto sharcigu ma waafaqsana ee waxaana dadka in lagu hoosaasiyey lama qubana waa naga fogeeyo waa tahay kamaal xiriirka uu la sameeyey een, xeerlaalyaha dowladda federaalka xafiiska minnesota ninka la yidhahdo andrew luger een, waxyaabihii uu kala hadlay kulamadii joogtada ahayd ee dadka soomaalida uu la sameeyey een, ma ka qanciyey walwalka adigu aad qabto iyo kuwa lamidka ahba maya walaal iyo muusan qancinin anigu waan ka qayb galay waanan arrintan waan kala hadlay iyo muusan qancinin wuu dafiray weligoodna way dafir jireen kow iyo toban sana ay dafiraad daawadeen wax cusub ma aha Eh, timir la gaarsi jirtaa lir barnaamijkan inta ay hay-adahan ku lug leeyihiin lama aamini karo wuxuu u ekaanayaa barnaamijkii argixisa lajarka ee c i a da ay muqdisho ka gelisay two thousand five iyo two six iyo qabqablayaasha dagaalka si u ekaanaya waa tahay aad baad umahadsantahay kamaal een, aan kusoo laabto een, ah, cabdirasaaq bixi iyo iyo iyo sheekh cabdisalaan oo ila fadhiya stuudiyaha een, mar haddii een, barnaamijkan shakiga intaa la eg laga muujinayo intee in la eg baad isleedihiin markaa uu guuleysan karaa cabdirasaaq bixi aan ku horeeyo walaale waxaan qabaa anigu barnaamijku horta barnaamij dharka laga soo riday oo meel loola tegay maahan barnaamijkani waa barnaamij shirar badan oo joogta ah oo communitiga oo saddexdanaba aan ka qaybgelaynay lugar wuxuu ku qaanbaxay xataa inuu sheegi jiray culammada inuu xoog saaray oo talaalo kasta ula cashayn jiray oo dareenkooda waxyaalo badan oo culummadu iyo communitigu ka cawday oo sida masaajidkii st antony loo diiday muslimiinta inay ka dhistaan inuu maxkamad saaray oo uu fuliyey oo hadda la dhisayo in aerobortka aada looga cawday oo aerobortka communitygii imaamadii la geeyey oo xiriir lala sameeyey yaa dadka lagu xanigin waxa waa jiraan wixiina waa la halinaya laakiin haddii hadda tuun iyo cabsi ay jirto anigu walaalkii kamaal malihii waad qaldan tahay ama wax sheegaysa ma jiraan laakiin at the same time wixii wax anagu hadda noo muuqda ma ahan nin baa waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi hebel xalay ma riyootay wuxuu yidhi la riyooda la jiifta ma ka horeyso horta waxaa fiican wixii inaan aragno wixii waa cusub yihiin waa in la keeno oo aan aragno waxaan tuunku ku bixi karaa inaan wada shaqayno oo xuquuqdii communitygana ilaalino barnaamijyadii communitigu u baahnaayo toddobada sano aan u dagaalamayno u mudaharaadeynay oo ilmahana ku kalifayay inay waddankaas ka cararaan inaan maaragtay aan aanu hantino oo aan ka wada shaqayno aniga taas tuunkaas waxaaba iiga daran tuunka waa wax la xalin karo loo joogo oo loo fadhiyo oo la sugayo in la wada arko waxaa iiga daran in maalin kasta barnaamijyada la keeno inaan dadaan soomaalihan loo dhiibo oo hay-adaha iyo iskuulo kale loo dhiibo maanta waxaan rajeynayaa oo aan xooga saarayna oo aan rajeynaya inaan kulligan ka wada shaqeyno inay soomaalidu ay miiska timaado ay gacanta ku hayso oo barnaamijyadaas iyo resourcegaa oo ummadda soomaaliyed oo loogu talagalay oo uu galo uusan meel ka u leexan waa tahay aad baad umadsan tahay bixi aan kusoo laabto shee cabdisalaan oo stuudiha la fadhiya shee cabdisalaan shariif shaki baa jira inkastoo waxqabadkii loo fadhiyo oo wixii haddaba ay bilaaw yihiin sida aad sheegtay haddana shakiga jira ee ah in hay-adahan ammaanka kuwii argagixisla dirarka hawshan iyaga gacanta loo geliyey oo la rabo inay bulshadii wada shaqeeyaan haddii shakiga intaa la-eg uu jiro oon kalsooniba laguba qabin sida kamaal iyo dadka lamidka ay qabaan intee in la-eg waad aaminsan tahay in barnaamijkan uu guulaysan karo anigu waxaan u arkaa kulley shakigu dabcan qofka in laga la dhegaysto oo oo de wixii la jawaab fiican laga bixiyo oo la qanciyo waa shay muhiim ah oo kulley wadahadalkay kasoo dhexbixi marka saana hore horeba u sheegay markii hadda shirki wuu dhammaaday oo arrintii hadda tensionka kicinayso dadku yacni dhagaha la wada taagay hadda way dhacday kabacdi markaa kulley wadahadalkii inuu bilowdo oo si wada jiro qaybihii kala duwanaaha bulshada iyo qaybahan dowladda iyo halkaasuu marka kasoo bix marka wadahadal baa kulley lagu xallin karaa oo waxyaalaha qaarkoodna kulley waxyaala marka horeba la tuurayo waxyaalaha qaarkoodna waxyaala sii socon karaa marka waxaan is leeyahay anigu hala tijaabiyo waxaa dhici kartaa markii aada loo falanqeeyo inay soo baxdaba inuunan anfacayna xitaa wax dhici kara ilan wux waa fikrad waa wax tijaabo ah weeyaan marka marka waxaan leeyahay sidaasa lagu yani arrintaa lagu tijaabiyo marna ma lasoo hadal qaaday maadaama shaki uu jiro haadihii ammaanka shaki laga qabo in sida kamaalba uu dhowr goor carabka ku dhuftay dad isaga lamidan ay qabaan oo badan laga yaabo in mar haddii waxqabad laysla garto in loo qabto bulshadii soomaalida meelaha dhibaatadu ay ka haysato in laga kaafiyo mar haddii laysla gartay ma laga fekeray bal in cidda ay ku kalsoon yihiin ama hay-adaha kale ku kalsoon yihiin waxaana loo dhiiba maamulkooda ma laga fekeray marna oo ma lasoo qaada waa laga fekeray waana lasoo qaaday waana waxa kulley wadahadal kasoo bixi doona marka tusaale ahaan fikradaha waxaa kamid a foundationada ama hay-adahan deeqda bixiya mid kamid a ama qaar kamid a intii lala fadhiisto marka laga xushoyo marka iyagii markaas xagga physical agent ama cidda lacagta qabanayso oo qoondanaysa inay qayb ka noqdaan fikraddaasi way taallaa fikradda kalena dad isku dhafano bulshadii ahoo karti iyo aqoonba leh inay iyaguna u dhexeeyaan dadkii iyo muxuu ahaa dowladdii oo markaas ay afkaarteennii oo ay iyagu ka doodeen oo ay dhinacyo kala duwan ka fiiriyeen iyaguna markaas ay ku meel mariyaan marka afkaar fikradahaasoo dhan way jiraan
kamaal kelmadaad ugu dambaysa walaal anigu waxaan kaga baxayaa madaxweynaha obama iyo chris ellison bashirkii way ka sheegeen in muslimiin badan ay barnaamijkan shaki ka qabaan oo nabad hay-adaha nabad sugidda ayna ku kalsoonayn marka waxaan oran lahaa aniga ilaa barnaamijkan laga wareejiyo maamulkiisa laga wareejiyo hay-adaha nabad sugidda oo hay-adaha kale ama laamaha kale dowladda loo dhiibo dadkeena soomaaliyeed inaan qaadacno laga qayb qaadanin lacag laga qaadanin maxaa yeelay dhibkiisa iyo dheefkiisa dhibkiisa ayaa badan anuu sidaasaan ku talinayaa dadkan xiriirka laleh mucaaradka ee sayr wuxuu kasoo horjeeyay barnaamijkan ama shakiga qabo dawladdu khaasatan ninka halkan joogay lir andow lugar albaabadu naga xirtay warkeena ma qabo inuu dhegeysto dadka khaaska ee hadda uu dhegeysanayo sida labada oday ay ula jirto qadka oo kale inay u sheegaan idhaa war sumcaddeenan hadilid ummadeenan shaki ha ku beerinay barnaamijkan wareeji inta ay lacagta maamulayso f b i iyo la dagaalanka argixisada xeeroosta ila tahay aniga anoo ku salaynayo taariikhda uu barnaamijkan soo maray ilaa two thousand four ilaa hadda inaan lala shaqayn karin la aamini karin si kalaan inala shaqaynana dee dembi haddaan aragno waan ku qabsana inaan idiin soo sheegno laakiin barnaamijkan daryeelka ah doorkiini ma aha ee iska dadba waa tahay biixi baan isna siinaya kelmadiisa ugu dambaysa biixi anigu waxaan jeclahay in la fiirsho baaxadda dhibaatooyinka mujtamaca soomaaliyeed haysta hadii maanta waxba la aqoonsaday oo la aqbalay oo ilaa madaxweynaha gaartay oo wix fikirkii annaga naga yimid miiska lasoo saaray oo lasoo aqbalay horta waxaan rajaynayaa maalintaito inaanu aanu andadaano oo ummadda aanan maaragtay masiirkeeda ku cayaarin ee aanu fulino oo annaga soomaaliya aan fulino oo aan cid kale gacanta loo gelin arrintan waxaan ku xallin karnaa inaan maantaito kulliga wada shaqeyno qola ay ay dhoorto xaquuqda oo ay ilaaliso wixii khaldan oo programka wato qolana ay hubiso barnaamijyadaasi inaysan sidii caadadu ahayd shirkada waaweyn iyo bribadyo iyo ururo kaloo cadaana gacanta ugelinay ama qolo kalae ee soomaalida loogu talagalay aysan gafin oo aan berita marti loo noqon oo turjubaan laga noqon ee soomaalida maanta loogu shaqeeyo biixi aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalan waxba ku darleed ma iyadoo kooban adduunyadu waa tijaabo markaa kulley si wada jir on iyo wada shaqayn iyo isfahman bay ku jirtaa arrinta marka insha allah in si fiican looga baaraan dego la daraaseeyo kadibna sidii xalku ku jiro insha allah lagu dhaqaaqo aad baad umahadsantihiin waa idiin mahad celinaya dhammaantiin kamaal axmed xasan kamaal dacas aad baad umahadsan tahay sheekh cabdisalaan shariif oo stuudiga la fadhiya iyo sidoo kale cabdirasaaq bixi dhammaantiin waad mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqdaada dadwadka lasoo dhaweynaya thank you asalaamu
taas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay igala qayb galeen kamaaluddiin axmed xasan oo kamaal dacas laguna aniso oo madax u ah urur u dooda xuquuqul insaanka oo ku yaala gobolka minnesota iyo cabdirasaaq biixi oo ah agaasimaha urur u dooda arrimaha bulshada iyo adeega dadweynaha oo labadaba ku sugan gobolka minnesota iyo sidoo kale sheekh cabdisalaan shariif aadan guddoomiyaha maamulka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo istuudiyaha v o a la fadhiyey inta aan mar kale ku kulmayno barnaamijkan iyo mid la mid ah waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
casho ibraahim aadan caasho cood ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinaysay faaqidaada toddobaadka